إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo shalay fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee gadow walaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool iyo jubbooyinka ayaa heshiis dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ahi carruurtii ku dhaawacantay duqayntii kenyaatigu ka geysteen ceelcadde ayaa la geeyey magaalada muqdisho dad ka soo jeeda hal qoys oo muslimiin ah ayaa lagu laayay weerar uu geystay nin caddaan ah kaas oo ka dhacay waddanka kanada waxaa sii kordhay tirada dadkii ku dhintay laba tareen oo iskula dhacay waddanka bakistaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sargaal ka tirsan dowladda federaalka ku dilay xalay magaalada muqdisho sargaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay ciiro isagoo sidoo kalena darawal u ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada lugta ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xuseen xoosh cali dilkan oo ay geysteen rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda sebiano ee degmada hodan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay iyo xalay fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya wariye cabdulaahi soomaali dhanka gobolka shabeellaha dhexe qarax shalay ka dhacay balcad oo lala beegsado goob isbaara ay ciidamo u tiilay waxaa la sheegay ugu yaraantii hal askari in uu ku dhaawacmay deegaanka jasiire ee duleedka magaalada muqdisho kana tirsan gobolka shabeellaha hoose shalay qarax ayaa ka dhacay waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku sugnaa waxaa lagu warramayaa halkaasi in lagu dilay ugu yaraantii laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka halka mid kalena lagu dhaawacay geesta kale ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin xalay waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka janaale ee duleedka magaalada marka dagaal culus ayaa halkaasi ka dhacay isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxay weerar culus ku qaadeen fariisinka ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weerareen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ee magaalada xudur ciidamadaas oo ka mid a kuwa shisheeyaha la shaqaynaya gaar ahaan etoobiyaanka sidoo kale waxaa la weeraray ciidamo kale oo iyaguna ka mid a kuwa etoobiyaanka la shaqeeya oo ku sugan degmada waajid ee isla gobolka bakool dagaalada ayaa fariisimahaasi in muddo ah ka socday weeraradan waxa ay daba joogaan kuwa maalmihii iyo habeenadii taga dhacayay oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsanayeen shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya kuwaas oo askar badan dhegta dhiigga loogu daray kuwo kalena lagu dhaawacay askari ka soo goostay maamulka koonfur galbeed ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee gedo sida warkan oo ku faahfaahinayo maxamed muudey abumuslim askarigan oo ka soo goostay maamulka koonfur galbeed islamarkaana lagu soo bandhigay degmada ceel cadde ee wilaayada gedo ayaa ka mid ahaa askarta soomaalida ah ee ka barbar dagaalama ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah wilaayada gedo waxaana askari gani oo lagu magacaabo aadan xuseen xasan uu si gaar ah uga soo goostay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee xabashida ku wehelinayo degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool iyadoona ay xusid mudan tahay in askarigani uu la soo goostay qori iyo booshkiisa isaga oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ka waramay qaabka ay uga suura gashay in uu ka soo goosto ciidamada maamulka koonfur galbeed ee uu la shaqaynayay xilli habeenama hal saa habeen hal saacibar habeenama waan ka soo goostay waxaan tegay meel eelansaar u dhow ayaa nimanka xarakada iga hornimaadeen bartaydan qorigii boosh ku wareejiyey waa lii waday waxaa la igeeyey tafta meelay dhaana liigeey oo ceelafsaar afkiisa ah markii la igeeyey maalinka meeshaan ka soo xirsanay haddana habeenka dambe waxaa usoo hiinay galabka toban saan kasoo bin habeenka dambe usoo hiinay gulweyn gulweyn aan usoo hiinay habeenka waan iska birnay subaxi dambe aan kasoo baxanay markii laba saac ay bar ahayd waxaa imaanay duuru barwaaq subaxi aan soo baxnay galabkiisa toban saac markay degmada ceelaad waxaa ugu biray rag askar baa la qoraya askarteeda la qoraya yaan dhaxal ka raacay dhanka kale askarigan oo sii hadlayey ayaa waxa uu ka waramay sida loo soo dhoweeyey isaga oona dhinaca kale carabka ku dhuftay walaaca iyo cabsida ay la nool yihiin askarta soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqayso dadka waa la xirayay waa la dhibaataynayay islaam baan u imaanay dad iska hijaaban oo shan muslimiina muuminiinaan u imaanay habeenkii maalinkii baan ula soo socon karaa ama habeenkii qorrax hadday dhacdo qorigaaga fargankaaga aamin ciidamada etoobiyaanka garab ma weliba ishaada se aadi ahayn milatariga gaar oo guud oo waardiiyey magaalada ayaga waayo habeeni maalin ka roontayo wareegaba ayaga waayo soomaalida indhaha horaa la marya laakiin markii iyada ay guurayso wadada ay qaadayso manaha bedel intuu ku dhaco ay lugeynayso wadooyinka ay marayso ayaa la raaciya markii kale roondada ay tahay ayada keliyeeda weji hore waa laleeyahay badda marka ayaga ku bilaabato ee dibaa looga bilaaba ayagan kaartida ayadaa wadato waxaa waaye ninkii hoola ay xayawaana aan ahayn uu fahmi iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanayeen firxadka askarta ka soo goosanayso maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyey waddanka islamarkaana isku soo dhiibayo maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ay ka arrimiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo markii ay soo gaaraan wilaayaadka si wanaagsan loogu soo dhoweeyo islamarkaana loo lacageeyo haddii ay qori ama agab militari la yimaadaan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool iyo jubbooyinka ayaa heshiis dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar kadib shir loo fadhiyey muddo kow iyo toban maalmood ah ayaa waxaa lagu guulaystay in lasoo afjaro colaadii ka dhexaysay beelaha eela iyo ajuuraan iyadoona horey rag ka tirsan labada beelood ay ugu dagaalameen dhulbeereed iyo daaqsin oo dhaca deegaanada u dhexeeya saakow iyo diinsoor oo ka kala tirsan baayi bokool iyo jubbooyinka labada beelood ayaa waxaa sidoo kale kala gaaray dhaawacyo ilaa iyo toddoba ruux ah waxaana juhdi badan lagu bixiyey inaanu khasaaruhu intaa ka badan maamullo culummo salaadiin iyo ciidamo looma kala harin xalinta xiisadda labadan beelood waxaana ugu dambeyntii lagu guulaystay in meeshii ugu wanaagsaneed lagu soo gunaanado oo ah shareecada islaamka xafladda ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay salaadiin ka socotay dhammaan beelaha jubbooyinka iyo baayi bakool suldaanka beesha dabare oo ka mid ahaa waxgaradkii musaalaxada ka qayb qaadanayay ayaa aqriyay qodobada heshiiska labada beelood waxaan kaloo uga gudubnay koow in wixii hanti ah oo burburay in la kala qaato wixii dhaawacyaa in la isu sheego saddex ninoo reer ajuuraana iyo afar eelaya ayaa meeshan ku dhaawacantay dhaawacyadiina waxaa xaqiijiyey maamuladii iyo annagaba waa xaqiijinay iyo qabiilaadkii intaba waa laysku raacay intaas waxaan u dirnay maxkamadihii shuqulka ku lahaa waxaa kaloo noo soo haray in aan u gudubno maxaa keenay dhibkaas iyo dagaaladaas maxaa keenay waxaa keenay dhul baa la isku haystay dhulkii wuxuu ahaa dhul u dhexeeyey labada beelood aanu u kala qaybinay laba qaybood midna wuxuu ahaa dhul beereed midna wuxuu ahaa dhul daaqsiin ah dhulkii dhul daaqsiinka ahaa kaas waxaa iskale soomaali oo dhan baa iskale muslimiintaa iskale kaas warka ma taagno insha allahu ciddii dhulkaas lahayd waa la gartay muslimiintaasaa iskale waxaa soo haray dhulkii dhulbeereedka ahaa dhulkii dhulbeereedka ahaa waxaan u kala dhignay laba qaybood qaybna waxaan ku wareejinnay reer eelay qaybna waxaan ku wareejinnay reer ajuuran ayadoo maslaxa layahay oo wanaag layahay oo nin weliba uu ku faraxsan yahay ayaan ku kala wareejinnay laba beerood oo isbarbar ah waaye oo uu ka dhexeeyo dad wanaag iyo deris wanaag iyo walaaltinimo ka dhexayso waaye sheekh cusmaan oo ka mid ah culummadii ka soo qayb gashay kulanka ayaa waxa uu munaasabadda ka jeediyey kelimaad tawciya u badan nabiga sal alla alay slam anumay balliya xadiis saxiixa wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min sidiyaara rasuulka ilaahay dhaardi mayliya iimaan malleh ilaahay ka dhaarda iimaan malleh ilaahay mu rumayn ilaahay mu rumayn sida kora dhaarday rasuulka sal alla alay slam markaasa mayla rasuulka ilaahay ayu lankun on iimaan an lahayn sida kol ada ka dhaardayt markaasa meeri man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu lanka darisya inku badbaadaan shartis intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay suldaanka guud ee beesha eelaay suldaan cabduqaadir cabdicasiis daadey oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay musaalaxadan la dhex dhigay labadan beelood ee walaalaha ah lankii oo barnaamij kunkan ee kaganaca waay langmaangaabe ini iya walna andaransanayna walna anfahmaan jasaakumullahu khayr jazaa lamada walaay inu qabadaba mayba ka codsaday in oo nin docaayan waana nin raado nagadan insha allahu lbaari waliuna dhabni waliuna shidayni barnaamij kun raado makahayna gaar ahaan cabdulqaadir ahaan haddii aan ahaa mas-uulka beele elay aan raado makahayna wajazaakum allahu khayr aljazaa deriskana xuquuqani laga ogna ilaahay baana fahansii tabaaraka watacaala rasuul maxamed nin ku sheekoy calayhi salaatu wasalaam wajazaakum allahu khayr aljazaa intaas iyaha ka koobe dhanka beesha ajuuraan waxaa u hadlay ogaas cabduqaadir macalin cali oo ku magac dheer qooshow waxaan dhihi karnaa runtii waa rijaal aad iyo aad aan naftii aan ula fajacay dulqaadkooda iyo ximligooda iyo sabarkooda iyo naseexadooda aad iyo aad aan ugu qanacay insha allahu tacaala walaalaha warkii dhimi annagu dad muslimiin oo walaalaha nahay horta waxaan aad iyo aad ugu shallaynaynaa wixii dhacay oo shaydaan iyo kuwo sufaha ah ay sameeyeen shayaadiin ay sameeyeen aadaan ugu nadaamoonayna waxaan leenahay ilaahay naguma celiyo insha allahu sufahada iska badan taas waa ka nadaamoonayna wixii dhacay deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa markii qabaa'ilada muslimiinta ah ay soo kala dhexgasho xurguf waxaa lagu xaliyaa shareecada islaamka halka meelaha uu shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay ay ka taliyaan aysan arrintaas ka jirin carruurtii ku dhaawacantay duqayntii kenyaatigu ka geysteen ceelcadde ayaa la geeyey magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waa kan cali aadan shalay galab waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka degtay diyaarad siday dhaawacyada qaar ka mid ah dadkii ay diyaaradaha kenya ku duqeeyeen gobolka gada ee dalka soomaaliya carruurtan oo ay tiradooda gaaraystay saddex ayaa kala ahaa laba wiil iyo hal gabar kuwaas oo dhaawacyadooda ay culus yihiin ehelada carruurtan ayaa sheegay in laba kale oo dhaawacyadooda ay fudud yihiin ay kaga soo tageen ceelcadde iyagoona cambaareeyey dowladda kenya mid ka mid ah dadkii soo dhoweeyey dhaawacyada ayaa saxaafadda la hadlay waxaana uu yidhi raxiim inna lilaahi wainna ilaahi raajicuun sidaad u jeedaanba waxaa halka raboorka diyaaraddii siday dadkii dhaawac ahaa oo ku soo dhaawacmay ceelcadde oo isaga familka ka koobnaa halkaas ay ku geeriyoodaan hooyo iyo wiilkeed lix cunugna ay ku dhaawacmeen dad badanna sida la sheegahayaa ay maxaan ku rahdaa siay u carareen lala-yahay dad kale oo maxaan ku raha dhaawacyo yaryarna waa laga soo tegay waa dad soomaaliyeed oo waddan kale oo shisheeya uu diyaarado ku garaacay inkastoo weliba xiriirka hadda diyaaradaha soomaaliya iyo kenya uu xiran yahay oy xadgudub ku tahay dowladda kenya inay diyaarado ku duqayso dalka soomaaliya carruurta qaar baa laga soo tago dhaawacyo fudfudud ah marka kuwaanna dhaawacyo fara badan bay qabaan oo firiiro badan baa madaxa iyo caloosha iyo feeraha iyo oga jiro war badan looma baahno carruurtiibaa ambalaasta lagu sugayso dhaawacyada waxaa wehelinaysay faadumo cabdulaahi oo la dhalatay hooyada duqaynta lagu dilay aniga gabadha dhimataa walaashay ilmaha dhaawac bay qabaan madaxa qaarka dambe lugta il iyo dhinac dhan ilmaha dhaawac culus bay qabaan ilmo carruura oo iska hurdo oo lagu duqooyey gurigoodii oo madfac lagu garaacay guri waxaa jira wiilkii lahaa uu ka baxay oo markuu madaxa ka bixiyey madfacu ku dhacay asaguna wuxuu noqday meel madow guriga la duqeeyo mara kama harto kitaab kama haro calal kama haro qof nool kama haro waxay noqotaa madax dabeed oo madow bay meeshu noqotaa marka waxay ku garaacaan hub culus marka ceelcaddo keligi maana meelo badan bayna duqaysa afar iyo toban goobood bay duqaysa oo gobolka gada ka mid a afar iyo toban yay duqaysa oo dad ku dhintay oo dhaawac jiro oo dhimasho jiro marka ilaahay baan taladamada u bandhiganna faadumo ayaa intaasi ku dartay in duqaynta kenyaatigu ay saamaysay xitaa reer miiga dadkanagu hadda keli ma dhammaan dab lama shito reebaadiyaha dab ma shito ta raqibaxa way duqaysaa taaskii la shido way duqaysaa dawladda kenya meeshaas waxay ku haysaa isurgoyn haddee meesha ma ogi gobolka dad baa loo sifaynaya dadkii loo sifaynaya markuu dadkan dhammaado dadkii loo sifeeyo daga ayaan sugaynaa kenya ayaa sheegtay in ay dowladda federaal ka mamnuucday inay safar dhanka hawada ah ku tagaan kenya taa beddelkeedana waxay duqeeyaan gobolka gado duqaynta qoyskan ku dhacday ayaa waxay kenyaatigu ku dileen hooyo iyo carruurteeda iyagoona ku dhaawacay shan kale oo isla qoyska ah mana aha markii ugu horreysay oo ay tacdiyo noocan oo kale ah ka geystaan gobolka gado dad ka soo jeeda hal qoys oo muslimiin ah ayaa lagu laayay weerar uu geystay nin caddaan ah kaas oo ka dhacay waddanka Canada warkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali wararka naga soo gaaraya koonfurta waddanka kanada ayaa waxay ku waramayaan in halkaasuu ka dhacay fal dil ah oo loo geystay dad muslimiin ah oo kasoo jeeda hal qoys falkan oo ahaa weerar dhulakac ah oo loo adeegsaday gaari xamuul ah ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan ruux oo muslimiin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur inta la xaqiijiyey afar ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay weerarka oo saddex ka mida ay yihiin haween halka uu si xun ugu dhaawacmay canug yar oo sagaal jir ah sida ay sheegeen saraakiisha booliiska waddanka kanada weerarka ayaa si gaara waxa uu uga dhacay bartamaha magaalada london oo ku taalla koonfur galbeed gobolka ontario oo ka tirsan waddanka kanada xilli ay dadkan ka tilaabayeen waddo isgoys ah ayaa si ulakac ah waxaa loo jiirsiiyey gaari xamuul ah ruuxa weerarkan geystay ayaa ahaa nin labaatan jir ah oo kasoo jeeda magaalada london oo ah halka uu falkan dilka ah ka dhacay islamarkaana ay ku fogaatay cunsuriyadda iyo naceebka uu qabo dadka muslimiinta ah taasoo ugu dambeyn keentay inuu dilo qoyskan muslimiinta ah baabul weyt oo ah dembi baare ka tirsan booliiska magaalada london ayaa yidhi waxaa jira caddaymo muujinaya in falkan uu ahaa mid ulakac ah oo lasoo qorsheeyey islamarkaana ay ka muuqata nacayb maxaa yeelay waxaan rumaysannahay in dadkan la dilay loo bartilmaameedsaday inay muslimiin yihiin sargaalkan ma uusan bixin faahfaahin intaa ka badan oo ku saabsan ruuxa geystay falkan oo ku jira gacanta booliiska kanada laakiin wuxuu tilmaamay in booliisku ay wadaan baaritaano ku saabsan sababta ku kaliftay inuu dadkan laayo waddamada reer galbeedka ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay dilal nuucan ah kuwaasoo lagu beegsaday dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan halkaas taasoo muujinaysa sida dadka caddaanka ah ay ugu xidiidaysatay islaam naceebka iyo cadowtooyada ay u qabaan dadka muslimiinta ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa sii kordhay tirada dadkii ku dhintay labadii tareen ee iskula dhacay waddanka bakistan ila waraadii ku sugan waddanka bakistan ayaa sheegaya inay sii korortay tirada dadkii ku dhintay labadii tareen ee maalintii shalay iskula dhacay koonfurta waddanka bakistan mid ka mid a tareenada ayaa ka yimid magaalada karaaji isagoona kusii jeeday magaalada daaharki ee gobolka sindi hase yeeshee ay si lama filaana isugu dhaceen tareen kale halkaas oo uu ka dhashay khasaare xoogan tirada dadka ku dhintay shilkaas ayaa hadda gaartay lixdan iyo siddeed ruux halka dhaawacyaduna ay ka badan yihiin boqol kale waxaana dadka dhintay ku jira kuwo meedadkooda la aqoonsala yahay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan bakistan waddanka bakistan ayaa waxaa kusoo noqnoqday shilalka nuucan oo kale ah bishii oktoobar ee sanadkii laba kun toban iyo sagaalka ayay ahayd markii toddobaatan iyo shan ruux ay ku dhinteen kadib markii uu dab ka kacay tareen ay saarnaayeen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa